barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrbaan iyo sidoo kale qaar ka mida efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha julaay waa toddobiyo toban sannadka laba kun iyo lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaannu ku eegaynaa dhinaca curinta suugaanta dawey ma ogtahay inaan danteenu xisho lahay naftana ay dabar ku tahay sii dacay loogu xidhay dooqayga iyo caashiqana dabayluhu ay sidaan ina ragga daalaa dhaceen dareen baa dilayo doob waxay dumarku haystaan inu keligee daqmee docdiinna inaad hurdada habeenka naga daydaan ila waan diidaysaana miyadan naga darnayn jacayl baa ina dardarayo intaa ways doonaynaa miyadan wax dantaa dubnaha soo marin karayn sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii ciyaaraha dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn Diyoy hindi.
sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba goordhow ayaad ka bogan doontaan marka horese waxaad kusoo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka
mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa sii wada inay xabsiga ku guraan qaar ka mid ah xaakinnada iyo saraakiil milatari oo lagu eedaynayo in ay door ku lahaayeen iskudaygii inqilaab ee fashilmay sidoo kalena waxaa maanta xabsiyada la dhigay ilaa laba iyo konton askari ilaa iyo saddex kun oo isugu jira askar iyo saraakiil ka mid a xubnihii ka qayb qaadanayay iskudayga inqilaab ayaa xabsiga la dhigay sida la- sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta dalkaas waxaana saraakiisha xabsiga la dhigay ku jira taliyihii qaybta saddexaad ee ciidamada dalka turkiga generaal erdal osturk kaas oo lagu soo oogayo dacwado la xidhiidha khiyaano qaran saraakiil milatari oo sare oo watay diyaarad helikobtar ah ayaa u baxsaday dalka gareega iyaga oo weydiistay magangelyo siyaasadeed waxaana warbaahinta turkigu ay werinayaan in xubnaha baxsaday ay ku jiraan qaar ka mid a maskaxihii dejiyey qaabka inqilaabka
booliska dalka faransiiska ayaa xiray saddex qof oo lala xiriirinayo weerarkii maalintii khamiista ka dhacay magaalada niis taasoo shan qof ka dhigaysa tirada dadka loo soo xiray inay ku lug lahaayeen weerarkii ka dhacay meel ku dhow badda ee ay ku dhinteen dad gaaraya waa dadka gaaraya afar iyo siddeetanka qof kuwaasoo ka qaybgelayay dabaal deg qaran oo halkaasi ka dhacayay kooxda argagixisada ee isis ayaa hadal ay ku baahisay warbaahinta iyada taageerta waxa ay ku sheegtay inay iyadu ka dambeysay weerarkii khamiistii ka dhacay magaalada niis ee dalka faransiiska iyadoo sheegtay in qofka weerarka geystay uu ahaa sida hadalka u dhigtay askari iyada ka tirsan mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa curinta dhinaca suugaanta waxaana marti ku ah baashe axmed xasan iyo saciid cabdisamed oo ku nool magaalada laascaanood waxaana waraysi la yeeshay wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah murtimeer siciid cabdisamed iyo abwaan baashe axmed xasan oo kamid a abwaanada deegaanada soomaalida si weyn looga yaqaano gaar ahaan gobolada sool iyo sanaag ugu horeyn waxaynu wax ka weydiin doonaa abwaan baashe axmed xasan hal abuurka iyo waxyaabaha aada isleedihiin si weyn baa loogu baahan yahay in ay dadka hal abuurka iyo een waxyaabaha maskaxdooda iyo maankooda inay haday jeer ku hayaan maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka hibada iyo halabuurka abwaane bismillahi raxmaan raxiim een, hibada iyo hal abuurka waxaan kaga qayb qaadanayaa horta hibada iyo hal abuurku waa waxyaalo cid gaara ilaahay siiyo mana aha wax shan taraalahoo qof walba hibo loo siiyey oo waxaa jira qof damca inuu gabiyo oo gabaygiisu markiiba anti gelayo oo ilaa uu qof u gabiyo aan gabi karin waxaa jira qof ilaa uu qabiil u gabiyo aan gabi karin waxaa jira ilaa uu qof uu ilaa dowlad u gabiyo aan gabi karin qofna suugaantiisu waa suugaan shan taraala oo caalamka oo dhan lagu dhigi karo buwaagta adduunkana la gelin karo marka hibada iyo hal abuurka waxaa ilaahay een, u siiyey dad gaara ayaa hibo loo siiyey qaar waxaa hibo loo siiyey gabayada qaar waxaa loo siiyey gaaraarka qaar waxaa loo siiyey maansooyinka waxaa jira nin heesaaya oo aan laba kelmadood gabay isu keeni karin waxaa jira qof gabayaaya oo aan laba kelmadood oo heesa isu keeni karin waxaa jira qof maansooyinka jiifsada jiiftada ah ama masafooyinka qura tirin yaqaana waxaa jira qof dhinac allaale dhinaca uu u dhigo u dhigi kara suugaanta oo qaybtu doona uga gabi kara xataa waxaa dhacda in nin heesay oo intuu nin usoo heesay nin usoo gabiyey markaa isagoo yii anu gabaygaan aqaanaa haddaba waxaan iskaga ridi karaan iskaga ridaya marka hibada iyo hal abuurka cid gaaraa ilaahay u siiya waxaana anigu taageeraa ragga abwaanada ah oo qadiimiga oo suugaanta ku ahaa Een, aad iyo aad baad umaadsantay abwaan baashe een, waxyaabaha aad adigu hibada gaarka u leedahay ee een, dadka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanadan sool iyo sanaag sidoo lagaga yaqaano maxaa ka mid ah Een, waxaa ka mid ah anigu een, suugaamaha aan tiriyo waxaa ka mid ah een, gabayada ka mid a heesaha ka mid a jiiftooyinka ka mid a een, suugaamo badan aan isku didaya way jirtaa een, rag iga abwaansanayna gobolka sool iyo daafaha adduunkaba way joogaan laakiin anugu mu-alif un baan ahay oo waxaan ku jira ragga la yihahdo hebel waxbuu alifaa laakiin nin abwaan ahoo khatar ahoo leh arsan gumbaadda gudaakan kaga dhagayaa mayihi abuurkaaga iyo maxaa ka mid ah gabayada sida weyn aad dadka ku dhegeysanaya aad la wadaagayso maadaama sidoo kalena aynu u tegi doono een, abwaan siciid een, gabayada aan dadka la wadaagayo waxaa ka mid ah een, gabayo aan kaga hadlayo matalan soomaaliya dhibaatada ka jirta maanta iyadoo aanu baarlamaan dooranay madax dooranay dowlad een, aanu samaysanay marka markaan arko maalin oo baarlamaan is haysta iyo madaxweyne ku-xigeen la ridayo iyo buuq taagan ayaa waxaa jirtay gabayo aan soo qaatay oo aan gabay aan ka tiriyaba waxaa ku jirtay iyadan caruurnimo u geyn caamo iyo jaahil calacalaha nimanka kitaab caadiga u saaray oo dhaartu celin weydaba ciidda maamule Een, sidoo kale een, waxyaabaha murtida leh ee aad dadka ku wacyigelisay ee sida weyn een, dadku ay u jeclaystaan aad maxaa ka mid ah
Ee, waxaa ka mid ah een, suugaamo nabadayna ah een, baa ka mid ah oo aan kaga hadlayo nabadda oo aan leeyahay dadku hadduu xabiib yahay oo xaqa la isku leeyahay iyo la ogaado la ogaado xayadii xasilooni iyo nabadii xiji baa la helaya xamas iyo daruuruhu cirka way xamilayaan xays iyo gubadi iyo xarfo iyo naqbaa bixi xooluhu barwaaqada xamashaqa baruuroleeyaan xanta waa lahaadaan guryaha dheyxayaabale iyo xuuka lagama waayaan muslimiinta xoogga leh midba xagar ku odnaana waa la isku xidhi lahaa oo aan kaga hadlayo qabyaaladda iyo colaadda iyo waxyaalaha soomaaliya sidaa u galay in la joojiyo oo ilaahay si aan dee aayadihiisa ku sheegayo roobara waaweyn inuu inoo shubi lahaa haddii aynu nabadgelyo iyo walaalnimo ku wada noolaan lahayn iyo sharaf Een, dadku si weyn bay uga faa'iidaystaan dadka een, murtida iyo iskale iyo aqoonta barnaamijkan hal abuurka maxaad si weyn lagugu xusuusanaya maadaama aad gabayo fara badan tirisay adigu aad leedahay Een, waxaa laygu xusuusanayaa oo gabayadayda ka mid ahaa dee gabayada sida badan nabadeynta ka hadlaya gabayo iyadana aan kaga hadlayo balwadda iyo dadka balwadaystayaasha ah inay balwaddu wax tahay wax aaya xun oo aan ka wacyigelinayo aan leeyahay dadka wada sarqaamay oo khamrada saayidka u qaatay oo wada sigaaryo cabnoqday oo qaadku soli waaye oo sadar qur-aan iyo xishood saabur laga waayey oo aan suuqa laga mari karayn laamigana soogan sawaanigan qoryaha loo gadiya saaruq iyo tuugan taloyaa wax laga saaraya sababtan yaa keenay oo ciddii sababta keentay aan la yaabana
Een, sidoo kale een, murtimeer siciid cabdisamed een, kusoo dhawow barnaamijka hibada iyo hal abuurka maxaad kaga qayb qaadanaysaa
Aan- aad baad u mahadsan tahay cabdikariim nolol mar saddexaad waxaan salaamayaa v o a kadib horta barnaamijkan hibada iyo halabuurka aad baan usoo dhaweynayaa anigu markaan dhankayga abwaanbaasho aan eego dee macalinkaygii baa jooga anigu arday baan ahay tusaale ahaan haddaan bixiyo waxyaalaha kan baryaha kan aad inoogu badan ummadda tan dalkeeda aan aaminsanayn ee meel kale u hanqaltaagaysa marka aad nadwooyinka tagtid ama aad haddii ilaah ku rumay dhulka wacyigelinta aad tagtid dadkii waa lala hadlayaa waa sheekadii abwaan jaamac kediye abwaanka caanka ee soomaaliyeed foosto hoos ka dolooshaan dulka dhaaminayaoo daalayo murtida intaa daadinaya tusaalaynaya suugaantuna waa hadalkii oo la macaaniyey oo la murtiyeeyey weeye waa tixiya tiraabti marka taasaan kaga qayb qaadanayaa haddii aan bilaabo waxaan dhahayaa ninkii tacabirahayo dalkiisa ka tiidayo naftiisa tagliifayo isagu taarka isku xidhay tartuuqsan hadoowi maqal niman kuu toogahayn hadduu taladaada xidho tahluukaa lagu galaa haddii tashigaagu yahay tallaabo la qaadayaa talyaaniga lagu tagaa liibiya isku taagid ma leh turufada haatufka ah haddiise ku tumanayee tartuuqsan haddow imaqal maxaa ruux tegay doraad tabaale adduun qabsaday tiraanyo la ciirsan meel tifi laga daawadiyo twitterka lasoo dhiga habeen kasta la daawanayaa baddaa cidi ku daadati la dhahaya moogta tifi laga daawadiyo twitterka lasoo dhigaa maxaa lagu toogtay sawd maxaa la tafaariqsaday maxaa tuulooyin dhexe habeenna intii la tubay la tuugeystaa xubnaha kuwaa la qalanayaa jirkoodii la iibsanaya iyagoo nool la qaadanaya moogta maxaa toddobaatan jeer intii jeel lagu tigtigay khamaarawe la yidhi tashoo tolkiinni u qaysho oo xawaaladda aan tage haddeer toban soo dhigdhaha haddii kale taa ma garan oo kugowracayaaba kudhaha kubrenaya hooyadii oo aan shaah ama meel ku karisa oo iska bahalkaysan iyo aabihii hadduu doono miya ari ku raacaya baa waxbarashaa magaalada loo soo geliyey markuu dugsiga sar- hoose ka baxa buu dusayaaba intuu dhao dugsi saraan gelaya dhibaatadaas taagan baan tusaalaynayay hadhowta isnaantii lasoo wacaya ladhahaya hooyay ama waa la biranaya keliyaha laygala baxaya ama saasay ugu dhacaysaa marka hore ma oga moogta maxaa lagu toogtay sawd maxaa la tafaariiqsaday maxaa tuulooyin dhexe habeenna intii la tubay la tuugeystaa xubnaha maxaa toddobaatan jeer intii je lagu tigtigay khamaarwe la yidhi tashoo tolkiinni u qaysho oo xawaaladda aan tagay haddeer toban soo dhigdha haddii kale taa ma garan markii laga taabtobaa markii laga taabtoba intii doon lagu tagtago bacyar loo buufbuufiyo badaha lagu tuuraya aakhira waa tacabqasaar adduunyada taana maleh dhulkeennaa tobanka jeer barwaaqada taalla iyo nimcadu ay teedsan tahay maxaad uga tiiganaysaa maxaa idin wata waxaad usoo qaadatay een, dhanka wacyigelinta een, een, oo lagu wacyigelinaya dhalinyarada een, bal ka waran hibadaada iyo halabuurka inkastoo barnaamijyo badanoo hore aada nagala qayb gashay
aada iyo aad hibadii halabuurka horta anigu xagga codkan sidaahdaa baa dadku kugu xantaa qof waxbaa lagu xantaa Een, dadkan matalaayo tusaale ahaan qof caana oo la ilaaway baan suugaantiisa jeclaha in dadka aan xusuusiyo oo aan khibradan murtimeer kula baxay suugaantan ururiyaa rag baan suugaantiisa soo ururiyaa hadhowtan dadka xusuusiyaa ee uga sheekeeyaa sida ugu jiro ilaahay jannadii raxmaa ka waraabiye halyeyga weyn ee soomaaliyeed wuu nool yahay ifkana naxariis uu ku rabaaye axmed faarax cali idaaja macalinka soomaaliyeed ee v o da u qabsan dhaqanka iyo suugaanta sida uu ugu yahay macalinka oo dadka u gaadhsiiyo baan anna inta aan joogo dadka ugaga haqabtiraa wixii danta ku jirto marka tusaale ahaan waxaan soo qaataa diiriya faarax baalbaal oo kale ninkii fanka reer magaalka matelay tusaale ahaan fanka reer magaalka waagi hore dadku ciyaaraha la iska tuman jiray oo waxaa la odhan jiray marka ciyaarta la tumanaya ma ogtahay oo la bahalkaysanayo gabaadyahay wanjalaqleeyo nawanjaaban jeesma deeqayo hobeeya balug boolista ciyaarta luuq rabaaniy ah bay ahayd ama inta la yimaadaa la gabi jiray dhulowya la gabi jiro ohan jiray macaraatame gabayga waa sii cunsuriyaay maantiiyo caruurnimo ma baran hilibka ceedhin saasa lagu loqon jiray laakiinse fanka reer magaalka muusiga la tumo iyo codkan la saara dhaxanka diriya faarax baalbaal baa soomaaliya u taqaano ogsoon tahay inkastoo nin darawalkiisa ahoo cabdi silimo la yidhi baa uga horreeyey arrintaana cabdi silimo baa hadda markhaati ka ah oo sheegaya oo waa tuu lahaa markii gaarigu boorama agtiisa kaga xumaaday balwooy hooy balwooy waxaa i baleeyey baabuur balwooy hooy balwooy waxaa i bareeyey boorame balwooy hooy balwooy waxaa ii baleeyey baalbaal oo macalinkeyga uu sheegaya mogta dhaantada dirye farax baalbaal baan ka higsadaa oo markuu leeyahay tusaale ahaan oo kale dirye farax baalbaal uu tusaalaha bixinaya badaan ka bilaabi doona oo bayaan baanu yeeli doonaa oo bugaan ku saxeexi doonaa buluug leh calankeenna bayga leh aan la baylihin baan u baahnahay barbaar xoog lahoo banaysa dhulkiyo beerahow la qodaan u baahnahay beeraha hoola qooda dad baa la jibinaya moogta markaa een, aada hibada u leedahay aada qabatay een, xiisahana le waa kuween beerihii jacaylkaadan tegin bogagii meermeere bambanaanastii sabacad iyo sunajiif barhkiisii dhe batalada jidhaamo degmada beesha iyadu taallo barkadu waa unuun yare gobkii ay bulshadu joogtay dicsi weyne oo biyahanta indaacado ba-d leh Ba- bishii dhalata waagii baryaba bere tamba yaalla barhka loo dalxiis tago buqaha lagu damaashaado barni iyo siraad baa fadhiya bacara saafkii bilanay walaaley haddaad booqasho u gaadho hiddaheenni beri jiray ayaa baa lagaa geline ana beerka waan kugu hayee bilaanayaamiin
waa garta een, abaanbaash waxaad ii sheegtay gabayada markaad ka timaado waxyaaba badana samaysa baa jira oo dhanka een, hibada oo heesaha iyo ay ku jiraan bal ka war maxaad dadka la wadaagaysaa Ya.
Een, horta way jiraan run ahaantii heesaha anugu dee ma ihin nin heesa badan tiriyey laakiin heesa waxaa jirtaa een, aad dee marmar baad gabadh xayeysiisita kusoo agmarto marka dee hilac ku maro waxay noqonaysaa inaa maanse iska tirisid marka waxaa jirtay inan qurux badan oo baan arkay oo goolada maraysa maalin oo markaasaan salaamay oo oo goolada la socdood maraysa markaasaan salaamay gabadhii oo waan u bogay waxaan jeegaanta waxaan wadaxay noocani dabeedna markii aan isla taagay way si qurux badan oo eh, gobonnimo iyo khiyaarnimo dhiba isula kay taagtay oo ila hadashay marka markaa maansaan markaa kusoo qaatay oo heestiiba markaa waxaa kamid ahay heesan iyada waa life waxaa kamid ahay sida geeyo jalaqo jeexa odagooyo durdurkii dhex joogto dhexdu jeedal tahay oo jeeniga dushiisii guudkii ku jiifsaday oo aan la jabin oo weligeed la jarabarin dadku wada jeclaystaan oo jamaca reer soo la jeedaaliyaano marka ciidu joogtiya jimcihii la daawado idil ay jamaalka iyo jooga iyo quruxdaad igu jiidataayo jeexayga midig iyo waxaa tahay jidhkaygo waxaan baa iyo jecelahay in lagu jidbixiyo kaali jeelkayga bi markaad ii jawaabtaa xaadayda jiiftaa kor u jeesataayo waan jirhircoodaa anna kuma jigraaree waan kuu jajabanahay waxaan jabanayaa rabbi looga jeedaa kuwii loo jideeyo xuuranca isjeceloo jannadii ku wada nooleen jaara naga dhigo marka gabadhaasaad mar aragtay oo aada u tirisay Een, dee horta heesuhu iska tirtirsay iyo horta waxaa jirta heeso qaybo badan ka hadlaya waxaa jirta iyadana een, gabadh tidhi niyow raggu doob dareen baa dilay baa la yidhiyo Een, mar hadduu ninku doob yahay dareen baa dilo oo kafta noocaasa maalin ugu tiri marka anigoo tusaalaynayo dumarka laftooda ee doobkooda in dareen dilo ba markaa maansida waxaa ka mid ah laakiin iyagu doob dareen baa dilay ragga un ku koobiyeeyeen ba markaa waxaan idhi een, waxaa ka mid ahayd dawey ma ogtahay inaan danteenu xisho lahay naftana ay dabar ku tahay si dacay loogu xidhay dooqayga iyo caashaqana dabayluhu ay sidaan ina ragga daalaa dhaceen dareen baa dilayo doob waxay dumarku haystaan inuu keligee daqmee docdiina inaad hurdada habeenka naga daydaan ila waan diidaysaana miyadan naga darnayn jacayl baa ina dardarayo intaa ways doonaynaa miyadan wax dantaa dubnaha soo marin karayn da' baa lagu guursadaa dawada la yskaga helaa waxaynu haynaa dareen dib aan kuu soo marayn haddaad diidana waqtigoodunba kugu digtaa anigu damac baa igala na rag waa isdaba qabtaaye adoo aan meel la degin dad iyo dunyana lama ku duqoobaysaa markaa qosol bay la dhacdo waxay timi "Mee garabkaaga hadda laga bilaabo dhawaan haddaan kula kaftamo een, waxaa laga sheegeen keliga aad een, aad baraag kumanaan fusta qaada aada deegaanka gobolka sool aad ka samaysanayso oo taasina ay dhalinyarada iyo dadka kale ay aada bal arrinkaa bal iga sheekee een, sheekadaas een, qodista baraagta iyo inaad tiri anigaa samaynaya oo nin abwaana oo dhalinyaro ah bal ka waran hal abuurka intaa leeg maxaad ku fikirtayna Een, waxaan ugu fekeray horta ninku dalkiisa inuu aamino baa loo baahan yahay rag badanoo maalintii aan barkadan samaynayey een, tegey baa jiro oo maanta ama badda ku dhintay ama ku dayacan oo haddeer inta igala soo hadlaan yurub xataa inta igala hadlaan kule ama le faraa layga qaaday ama le teendho cidla-a baa la igeeyey ama le feedhaha ay jaban oo wa- ma- berigii baa la idilo nabar baa igu soo kacay dabadeedna mandaraq iyo waxaan qaatay manjarafad barkad baan markaa waxaan ka bilaabay deegaanka heglada barkadii haddeer waxay maraysaa saddex mitir bay maraysaa lacag badan baa la ii gaadhay oo dad baa igu yidhi naga iibi inta igu soo damaceen yidhaaheen waninkan dhalinyarada meesha iska garaacanaya een, aynu aynu idhaahno naga iibi oo igu soo damaaciyey Een, waxaa jira dad iyaguna le waanu kuu dhisaynaa haddeer waanu kugu garab taaganay marka inaan wax ka qabsado marka gabay baa jirtay een, aan gabadh aan walaalanahay ugu sahal qabsanayo aan lahaa barkadaan garaacdo iyo dhulkaan gawada ku hayaa waxaan gaafka ka ciyaari jiray gooni baan tegayey marka gacantaadaad ku qodaa baraagta waxaan ku qodaa gacantayda xoogaygaan ku qodaa waxaan ku guuleysanayaa insha allah aan rajeynaya inaan ku guuleysto intaas waxaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenni hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana barnaamijka hibada iyo hal abuurka ka qayb qaadanaya murtameer siciid cabdisamad oo ka mid ah abwaanada geyiga soomaalida sida weyn looga yaqaano sidoo kale barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaa waxaa isna nagala qayb qaatay abwaan baashe axmed xasan oo ka mid ah abwaanada sida weyn ay dhallinyarada hal abuurka ay ugu daydaan aada iyo aad baad u mahadsantihiin
waxaad la socoteen barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey waryaha v o a cabdikariin olol halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyna dhegaystayaal magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka banaadir stadium waxaa ka soconaya ciyaaraha kooxo kala matalaya maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaarkood iyo sidoo kale gobolka banaadir oo isagu koobkaasi martigelinaya shalay waxaa wada dhelay maamulka jubbaland iyo sidoo kale hiiraan iyo shabeellaha dhexe koox kale oo ka socotay waxaana laba gooli gool ku adkaaday koox ka socotay hiiraan iyo shabeellaha dhexe maanta ayaa sidoo kale waxaa ciyaari doona oo garoonka banaadir stadium ku ballansan kooxaha koonfur galbeed iyo puntland koonfur galbeed hore ay ula ciyaartay banaadir waxaana guusha ku raacday banaadir koonfur galbeed waa kulanka labaad oo ciyaarto puntlandse waa kulankii ugu horreeyey ay ciyaarto qodobada kale ee goosgooska ciyaaraha caalamiga dhegeystayaal haddaan idin dulmaran naadiga chelsea ayaa gabagabaysay heshiis ay markaasi kula soo wareegeysay ciyaaraanka khadka dhexe ee daafaca uga ciyaari jiray kooxda leicester city iyo xulka wadanka faransiiska kant soddon milyan oo ganiga starliinka hayay ayay labada kooxood ee leicester iyo kooxda kubadda xagta chelsea ay ku heshiiyeen inuu kusoo biiro kooxdaasi ciyaaryahan kent oo shan labaatan jira kent waxa uu ka mid ahaa xulka wadanka faransiiska ciyaaryahanadii u matalayay koobkii dhowaantan dhammaaday ee faransiisku kaalinta labaad ay ka galeen naima junior oo weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta barcelona islamar ahaantaasina wadanka brazil sidoo kale la rajeynayo inuu hogaamiyo koobka olombikada ee dhowaantan ka furmi doona magaalada rio de janeiro ee wadanka brazil waxa uu sheegay in ay la tahay in sanadkan uu ballon dior ku guuleysan doono ciyaaryahan christian ronaldo waxa uu sheegay in messi uu yahay ciyaaryahan wanaagsan oo xirfadiisu ay dhameystiran tahay hase yeeshee sanadkan ronaldo ay caawinayso isagoo ku guuleystay champions league iyo sidoo kale koobka kale ee euro oo markii ugu horreysay wadanka portugal uu kula guuleystay naimer junior waxa uu ka mid yahay weeraryanada emersonka loo soo gaabiyo ee kooxda kubadda cagta barcelona weerarka uga ciyaara isaga iyo ciyaaryahanada kale messi iyo louis suarez dhegaystayaal xubintii cayaaraha halkaas haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey wararka ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o ayaad kala socotaan caasha dhinacii heesa ayaa noo soo socda
heesihii dabacsanaa miya welibana Soo an- kuwii diyaar waa garoobay.
heesaan waqti badan maqli jira anigu hay waqti badan Waa- meeqa sano
waqtigaa badani meeqa sano tusaaloo kale qofa wuxuu ku leeyahaa qofkaas ahaa een, qofkaasi da-diisu way weyn tahay haye marka markaa tiraa qofkaas uu da weyn yahay een, weynida looma dhama weynida waxay ku xidhan tahay cidda uu la hadlayo iyo cidda sheegaysa iyo cidda marka sheegaysa caruurtaadaoo kale da-daada u sheegtoo kale aad baa ula weyn tahay aad iyo aad.
laakiin markaad hooyadaa oo kale da-daada ay sheegayso ilmaheedii baa tahay ilmaheedii baa tahay marka marka markaad leedahay heesaan muddo dheer dhegaysan jiray maadaa isku cabiray mise waa inta heesu jirto kolba anigu waa intaan isku cabiray marka haddaan sheegano dad dad badan baa laga yaabaa in hay hay waa te heesta waxaa la yidhahdaa axmed naaji sacad baa horta ku looqaya hay hidiidiyoy hidii ay de waa heesta kula qaybsadaa hawshaan kula qaybsadaa oo haraadkan kula qabaa ee adan waa hees aad cajiib ah heesta welibana miyiga waxaan xasuustaa dhinaca miyiga dhinacii dhaqankaa lagu saleeyey ha miyigan aada uga xasuustaa anagoo joogoo kale waa heesaa heesa howleedyada dad- ee, heesaa dadka qaarkood een, isku madadaaliyaan oo aadka u jecel yihiin iyagiyo marka asal ahaan halkaasi ka timid may magaala lagu sameeyey kolley anigu intaan horta xusuusto heestani een, waa heesihii allahu naxariistay cali sugulle waka xagga cali sugule weye laakiin dadku way qaadaan oo idaacadaha marka dhegeysan heesaa qayb baa qabatinkoodu qoloba sibay laxanka u oo saarataa aad ugu wanaagsan waa tahay axmed naaji codkiisii iyo fanaaniinta la jiibanaysa aniga aan kula hayaa adaan ku hagaajinay Haye, Waa haye.
taa- waa tahay anna qaybtaan waxaan ku jiibta ku qaabilsan jiibta iyo jaanta marka marka waxay anu qaybtiisan ku qaabilsan aad iyo aad aad iyo aad codadkaasi macaan fanaaniintaasi la jiibinaysay axmed naaji saacad heesta hiddii oo hiddii waxaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o idinkaga imaanaysay v o e magaalada washington intaan mar kale kulmayno dhammaanteen nabadgelyo
Thank you.